أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ku dhex maray gudaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dastuurka ay kooxda riddada ku dhaqanto ay soo samaysay dowladda xabashada etoobiya maamul goboleedka isku magacaabay s c khaatumo ayaa si adag u beeniyey war ka soo baxay maamul goboleedka isugu yeeray somalilan haweenka ku dhaqanaa deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey khadiibyada masaajidda degmada jilb ee wilaayadaas ku dhowaad labaatan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay kadib markii dooni ay kula degtay gudaha dalkaasi etoobiya horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada jawle ee wilaayada mudug wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa diyo u kala qaaday beelaha gaaljacli oo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex labaatanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ku dhex maray gudaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose waxaa macluumo dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo habeenkii xalay ahaa ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta buundabilan iyo buulobacaad ee magaalada marka oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka nowcidiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayey xaafadaha magaalada marka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay hal askari oo murtada waxaana lagu dhaawacay afar askari oo kale oo isla maleeshiyaadka riddada ka tirsan dhanka jubbada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa madaafiic mujaahidiinta habeen hore ay ku garaaceen xere ciidan oo degmada afmada uu kaga sugnaa murtad axmed madoobe mid ka mid a gaadiidka ilaalada gaarka ee murtad axmed madoobe ayuu ku dhacay mid ka mid a madaafiicdii lala heleelay xerada waxaana burbur hoggan soo gaaray gaarigaasi murtad axmed madoobe ayaa duqaynta kadib si deg dega uga cararay degmada afmadow wasiir ka tirsan kooxdii riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dastuurka ay kooxdii riddada ku dhaqanto ay soo samaysay dowladda xabashada etoobiya yaasir maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya mid ka mid ah wasiirada kooxda riddada ayaa markii ugu horreysay sheegay in dastuurgaaleedka ay ku dhaqmaan ay usoo dhistay dowladda xabashida etoobiya ee gumaysiga ku haysa shacabka soomaaliyeed axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xasan garguurte ayaa goob fagaara ah ka sheegay in dastuurka daaquudka ah ee ay ku dhaqmaan uu yahay mid ay sameeyeen dowlado shisheeye islamarkaana aanu ahayn mid ay iyaga dan ugu jirto isagoo hadal ka jeedinayay madal ay fadhiyeen siyaasiyiin murtadiin ah ayuu axmed macalin fiqi ka dhawaajiyey in dastuurgaaleedka kooxda riddada ee hadda yaalla xarumahooda uu sameeyey mahiiga oo ah diblomaasi u dhashay dalka mosambiik balse asalka dastuurka kooxda riddada ay samaysay dowladda xabashida etoobiya
mahiigan in la yidhaahdo ayaa kan u dambeysay soo sameeyey oo iska lahaa kuwii ka horreeyana dee xabashidaba noo samayn jirtaba markii koowaad weeye mar baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan soomaaliya gobolladiisa lagu soo doortay oo dadka soomaaliyeed ay soo doorteen sidii rababa ha ku yimaado waa markii koowaad oo baarlamaanka soomaaliya looga doodayo faqrooyinkii dastuurka way socotaa afar jabtar baa dhammaaday
culimaa udiinka soomaaliyeed ayaa horey uga digay xumaanta dastuurgaaleedka kooxda riddada iyadoona mu-asasada alkataayib ay sannado ka hor soo saartay xalaqaad cajiib ah oo ummadda soomaaliyeed loogu soo bandhigay gaalnimada dastuurka
mahadsanid yaasir maamul goboleedka isku magacaabay s c khaatumo ayaa si adag u beeniyey war ka soo baxay maamulka shaalaldirarka isugu yeeray somalilan marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan haya maamulka isku magacaabay s c khaatumo ayaa beeniyey war ka soo baxay maamulka somalilan kaasoo ah in labada dhinac oo u socda wadahadal ku saabsan sidii loo wareejin lahaa maxaabiistii somalilan looga qabtay dagaaladii ka dhacay laascaanooda najiib barhadlo oo ah wasiirka warfaafinta maamulka fadhigiisu yahay laascaanooda ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay inuu wax kama jiraan yahay hadal uu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan maxamed kaahina ninkan ayaa sidoo kale sheegay in maamulkiisa ku howlan yahay sidii ay u soo qaban lahaayeen muuse biixi iyo mas-uuliyiinta la shaqaysa wuxuu sidoo kale ka digay dhaqdhaqaaqyo uu sheegay in deegaanadiisa uu ka wado maamulka fadhigiisu yahay hargeysa warar saxaafadda ka baxay oo ay siiyeen dad marin habaabin bulshadooda ku wada oo ka tirsan nimankii gacanku-dhiiglayaasha ahaa qayb ka mid ah oo maxamed kaahin ka mid yahay warka sheegaya in maamulka s c khaatumo iyo maamulka goonigoosatadu ay ku jiraan wadahadallo u dhexeeya oo ku saabsan maxaabiistii la qabtay shan iyo labaatankii ogostiyo ka hor wax ka jiraa ma jiraan wadahadal lama aanaan gelin horayu lama aanaan gelin kulama jiro xataa kulama jiri doonno maxamed kaahin iyo muuse biixi iyo nuux taani iyo cali barre iyo ragga ay ka midka yihiin cadaaladda maamulka s c khaatumo iyo maxkamadaheedu ayaa raadinaysa gacankudhiigle gacankudhiigle uma qareeni karo haddan wakhti xaadirkanna ku howlan dhaqdhaqaaqyo nabadgelyo xumo waanu uga digaynaa waxaanu caddaynaynaa in dadka gacankudhiiglayaasha ah inaanaan kula jirin wax wadahadal ah la gelaynin xataa aanaan la geli doonin dhowaan ay ahayd markii waraysi uu bixiyey maxamed kaahin oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka isku magacaabay somalilan oo ku sheegay inay socdaan wadahadallo u dhexeeya maamulkooda iyo kan laascaanooda si loo sii daayo maxaabiista labada dhinac ay iska haystaana balse uu warkaasi beeniyey maamulka fadhigiisu yahay laascaanooda naadsanid marwan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga gedo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo casaam carafaat munaasabad ballaaran oo si heersaraa loo soo agaasimay oo dumarka muslimaadka ee ku nool deegaanka tuulo barwaaqo ay kusoo bandhigeen hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furmo hore ku jilba xiran ayaa ka dhacday deegaankaas ugu horeyn waxaa munaasabada hadiyadaha ay kusoo bandhigayeen gabdhaha ku nool deegaanka tuulo barwaaqo ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga hegado naqiib ibraahim maxamed cigaal gabdhaha waxaan leeyahay waa kaalin fiican oo muhiima ood oga jirtaan jihaadka ilaahi subxaana watacaala uu nagu waajibiyey maantana faralacaynka nagu ah wiilasha geesiyaasha ah oo ilaahi subxaana watacaala uu barakeeyey oo soomaaliyeed oo ilaahi subxaana watacaala cadowgiisii ka hortegay go-aansadayna ujoodkii ay lahaayeen gaaladaas inay daba mariyaan maalin walbana maaragtay boqoolahayo hameen walbana dheelmanhayo oo dhaxanta wareegahayo idinka guddoomaynaa mujaahidiintana waa ku wareejinaynaa insha allahu raxmaan waxaan leenahay shaqadaana horead u wadeena sii wada ilaahay miisaanka xasanaadka idinku qabo allaha idiin maaragtay idiin labalaabo sidoo kale haweenka muslimaadka ayaa ka hadlay hadiyadaha ay soo bandhigeen iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta waxaan maanta meeshaan kasoo joodinayaa bandhiga iyo waxaan wanaagsan qiimahan wanaagsan oo gabdhaha walaalaha muslimiinta keeneen aniga oo ku hadlaayo afka gabdhaha muslimaadka ee ku nool tuulo barwaaqo waxaan leeyahay maalkaan iyo hantidaana waxaan ku wareejinaynaa walaayadeena sharafta leh waxaanaan doonaynaa inay naga sii gaarsiiyaan walaalaheena mujaahidiinta meel kasta oy joogaan waxaan leenahay halyeeyada muslimiinta walaalaha anaga waxaan ku leeyahay rabbigiina ka yaaba sibaadkana ku sugnaada raxmadiisa rajeeya ku ruqaansada gaalka hubadiisana gooya ummaddan muslimiinta ku hogaamiya diinta daarihii ku dabaasha rabbi suu ballan qaaday qaala allahu tacaala ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabiili illah fayuqtaluuna wayaqtuluuna wacdan calayhi xaqan fi altawraati waalinjiili waalqur'an waman awfaa bicahdihi min allahi faastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawzu alcadiim gabdhaha muslimaadka ah waxaan leeyahay waa dadaasheen hadiyad fara badan oo qurux badan baad u hadiyeyseen walaalaha muslimiinta idinkana allah idin barakeeya meel kastood joogtaanba allah idin labalaaba ajirkiina gabar kastoo muslimada waxaan ku leeyahay ha ka daalin dadaalka ha duugaysan jihaadka sar ilaah u midooba ha yaraysanin deeqda u duubnaada jihaadka ku dadaala halkiina suu ilaahayba sheegay qaala tacaala waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa waaqimna asalaata waaatiina azakaata waadicna allaha warasuulah inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijza ahla albeyti wayudhirakum tadhiiraa waxaan kaloo sheegaya gabdhaha muslimaadka u sheegaya jihaadka wuu korsaday gaalana way jabtay ifafaalaha iyo muuqaalka hadda muuqda een, wiilashaan mujaahidiinta walaalaheen oo banaanka jiro sababta ay banaanka ku jiraan waa annaga sababta aan xijaabka ku wadano waa sababta ayaga banaanka u jiraan haddii ay dhacdo in raggu ay gudaha soo wada galaan xijaab ma jiri doono diin ilaahina ma jiri doonto een, raayada een, tawxiidkana kama taagnaan doonto wadanka waxaan rajaynayaa marka inaan wiilasha garabkooda istaagno wax yar iyo wax badanbo hal doolar aan lala bakhaylin nus doolar aan lala bakhaylin labaatan senti aan lala bakhaylin gabadha caagtali karta caageeda aysan la bakhaylin anigoo nafteyda ka bilaabay dumarka muslimaadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa soo bandhiga hadyade kala duwan iyagoona kaalin weyn ka qaata jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid cazaam maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowra diiniha u soo gebagabeeyey khadiibyada masaajida degmada jilab ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cismaan axmed uubow iyadoo kor loo qaadayo heerkooda aqooneed ayuu maktabka dacwada ee degmada jilib waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay ragga khudbadaha ka akhriya masaajida degmada jilib dowrada oo socotay muddo saddex maalin ah ayay khudabadu ku qaateen cashiro ku saabsan qaab akhrinta iyo diyaarinta khudbadaha qaar ka mid a raggii ka faa'iidaystay dowrada ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus duruus aan dowran soo qaadanay waxaa ka mid ah aan ka faa'iidnay fanul ilqaa waxaa kaloo ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah khudawaat alwusuul lilqaa duruus aan qaadanay waxaa kaloo ka mid ah alkhudba almimbariya tacriif alkhudba icdaadu alkhudba oo sideed qodob ahaa waxaa kaloo soo qaadanay aqraad alkhudba waxaa kaloo soo qaadanay sifaat alkhadiib oo toban afar sifo ah waxaa kaloo qaadanay waajibaat alkhadiib waxaa kaloo qaadanay bacdu akhdaa'i alkhudabaa waxaa kaloo qaadanay ahmiyat luqati alcarabiya intaas duruus aan ka qaadanay dowradii anoo socotay tamad bixamdi illaah waxaan soo qaadanay dowro oo saddex maalin ah oo soo diyaariyey maktabka dacwada ee degmada faa'iido aad u fara badan oo ku saabsanaa marka waxaan leenahay barnaamijkan waxaana ku kulmay waa raggii oo magaalada inta khudbadii khudbada akhrinayso dhammaan ani shakhsiyadeeda ah waan ka faa'iidaystay si aad iyo aad unbaa uga faa'iidaystay khudabo fara badanna way ka faa'iidaysteen dowradan ayaa qayb ka ah dowraad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabtay bulshada taas oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed waxaana horey uu maktabka dowraad ugu qabtay ganacsatada degmada jilib mahadsanid ubow ku dhowaad labaatan ruux oo etoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii dooni ay kula degtay gudaha dalka etoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka xaaris abduqaadir wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa ku waramaya in dad badan oo etoobiyaan ah ku dhinteen webiga takezi ee maragobolka amxaarada ee dalkaasi kadib markii ay la qalibantay dooni ay la socdeen maamulayaasha etoobiya waxaay soo sheegayaan in sagaal iyo toban ruux ay ku dhinteen dhacdadaas oo maalintii shalay laga soo calaamadeeyey gobolka amxaarada ee dalka etoobiya waxaana sidoo kale warbaahinta u sheegeen in ilaa toddoba kale lasoo badbaadiyey kuwaasoo ay ku jiraan caruur dhimashada dadka etoobiyaanka ah ee dhacdadan ayaa imaaneysaa iyadoo toddobaadkii hore dhulgo' ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen boqolaal ruux dhulgo'aas waxa uu ka dhacay ismaamulka koonfurta etoobiya halkaas oo muuqaalo iyo sawirro baraha bulshada lagu baahiyey ay muujinayeen khasaare baaxad le oo soo gaaray dadka deegaanka iyo sidoo kale dhulal ballaaran oo ku yaala mandiqadaasi dalka etoobiya waxa uu allah isugu diray masaa'ib rabbaani ah iyo dagaalo sokeeya oo qowmiyadaha dalkaasi isaga soo horjeedaan xilli boqolaalkun ay ku nafaayeen halka malaayiin kalena ay nolol xumo ku wajahayaan dagaalada iyo colaadaha ka jira dalkaasi awgood waad mahadsantahay xaaris horumar dhanka dacwadaha ayaa laga dareemayaa degmada jowle ee wilaayada mudug sida uu ku warramayo cabdiraxiin sheekh cali barashada cilmiga sharciga ah ayaa si habsami looga soconaysa goobaha waxbarashada degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa xoogga saaray sidii dadka muslimiinta ee ku nool magaalada jawle iyo dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kor loogu qaadi lahaa aqoonta dhanka cilmiga sharciga ah barashada kutubada kala duwan ayaa ka soconaysa masaajidda iyo madaarista qur'aanka kariimka iyadoona lagu baranayo kutubo kala duwan sida tafsiirka qur'aanka kariimka fiqiga axkaamta iyo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kutubo kale aad u fara badan oo halkan lagu soo koobi karin idaacadda islaamiga al andalus ayaa u kuurgashay xaaladda waxbarasho ee ka jirta jawle waxayna ka waraysatay sheekh xasan shiikhow oo ka mid ah wadaadada cilmiga sharciga ah baraha dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada jawle iyo deegaanada hoos yimaada xilli ay booqatay idaacatul andalus ayuu uga warbixiyey xaaladda waxbarasho ee degmadaas
waxaa ka mid a dugsida qur'aanka oo lagu barto ilaahay kitaabkiisa kitaabadiisa iyo qiraa'aadkiisa lagu barto xalaqaad cilmiya wuu jiraa funuunta cilmiga funuun fara badan ayaa lagu bartaa waxaa ka mid a tafsiirka qur'aanka axaadiidta nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu waxaa ka mid a axkaamta fiqhiga oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada laga soo saaro waxaa ka mid ah culuumta naxwada iyo sarfaha oo iyaguna tashiilaadka culuumta la yidhaahdo waxaa ka mid ah siirada nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa u taagan horumarinta waxbarashada ummadda muslimiinta ee ku dhaqan guud ahaanba wilaayada waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin ugu dambayntii wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diyo u kala qaaday beelaha gaaljecel iyo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada buga qable ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya yaasir maxmed munaasabadaani oo ahayd mid ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee xawaadle iyo gaaljecel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayadaasi munaasabadaani ayaa waxay beesha xawaadle oo iyadu dishay wiil u dhashay beesha gaaljecel ku wareejisay diyada boqol neef oo geel ah nabadoon cabdi cumar oo ka mid ah nabadoonnada beesha xawaadle wakiilna ka ahaa naqiibka beesha xawaadle nabadoon cabdiraxmaan xiirey ayaa diyada oo boqol halaad ah ku wareejiyey nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah nabadoonka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan annagoo ah beesha xawaadle kana dilnay walaalaha ina gaaljecelnin shareecada islaamkuna ay lagu xukuntay boqol halaad inaan siino gaaljecel ayaan ku wareejinaynaa boqolkii halaad annaga oo xawaadla beesha gaaljecel nabadoon cabdiraxmaan marbuka naqiibka beesha gaaljecel aan ku wareejinaya oo hiiraan naqayliga gudoon nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan ayaa diyada uu kala wareegay beesha xawaadle ku wareejiyey weliyudamka oo ah aabbaha dhalay wiilka ay dileen beesha xawaadle insha allahu tacaala anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel ee walaayada islaamiga hiiraan waxaan maanta boqol halaad ka wareejinaa beesha xawaadle gaar ahaan beesha jabar madaxweyne boqol halaad nabadoon waa kaala wareegay nabadoon cabdi cumar gacamey boqol halaad insha allahu tacaala waa kaala wareegay shareecada islaamkana sidaan ayay sharaf iyo wanaag u leedahay cid kasta oo muslim ahna haddii sidaanay u fahanto khabaa'ilna ismaa disheen gaalana dhulka aynama imaadeen dulmi iyo fasahaadna ma dhacdeen insha allahu tacaala anigana boqolkii halaad waxaan farta ka saara aan ku wareejinaa waliabdamkii wiilka dhalay ilaahay idinkii maanta boqolkiisa halaad xaqii wiilkiisa ou lahaay cafis waa jiraa qisaasna waa jiraa boqol halaadna waa jirtaa boqolka halaadow qaatay insha allahu tacaala boqolkii halaad ayaana farta ka saarnay waana nagala wareegay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aabbo cabdi maxamuud muumin oo ah aabbaha dhalay wiilka la dilay oo diyada boqol halaad ah kala wareegay naqiibka gaaljecel ee hiiraan ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay qaadashada diyada wiilkiisa waxaa la yidhaha cabdi maxamed muumin wiilkayda waxaa la yidhaha cali cabdi maxamed muumin waxaa lagu dilay galgal yar xawaadla ah iga dil sharcida islaamka ha soo qaabili sharcidan islaamka ha soo qaabili ninkii xukunkii boqolkii helaadaa loo xukumay kina waa qaatay kitaabka wixiis iyo xukumi waa qaatay dayadaas anagaa leh qabiil waxbay ugu mari nin alla ninkaan rabaan siisan karaa anagaa iska leh alxamdulilah alxamdulilah waa sabrsanaha waa sabrsanaha alxamdulilah kitaabka ilaahan ku qanacsanahay alxamdulilah gacantooda kor allah ka dhigay saacaddan waaba isdili lahayn kaas wax ka badanaa bixi lahayd alxamdulilah maslaxadan walaayada islaamka waa ku mahadsan tahay gacanteeda kor allah ka dhigay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayaa allah fadligiis ku guulaystay inay bulshada si cadaalad ah u dhexdhexaadiyaan iyagoona ku kala saaraya ku dhaqanka shareecada islaamka
waad mahadsantahay yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madlaa insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu